haday soo baxaan dadku waxyaabo badan bay ufasirtaan waxaan rabaa shacabka soomaaliya meel kasta guurina oo arkaya wax heshiisa oo la gaaray oo halkaa kasoo baxay midna horta ma jiro maxaa yeele heshiis waxaa la yidhaahdaa wixii inta wuxuu jira kasoo baxa la kala saxiixdo oo sida wax u dhacayaan ama qaabka wax u dhacayaan ama qaabka wax loo qabanayo baa horta heshiisa la yidhaahdaa waxaan hadda soo baxay inaan culeys la isku saarin culeyska la saaraya ha noqdo kan bishii january tobankeeda kismaayo ka dhacay ha noqdo kan markii shirkii ismay waayey oo madaxa lasoo galay oo qolaba meel istaagtay si aan shirkii u burburin oo wadahadalkii usii socdo baa waxaa lasoo saaray hadalkaas yar oo ku saabsan in shirkii dib dib ugu dhaco bishii january laba tobankeeda waxyaabaha laga hadlayaana ay noqotay sidaska kow laba saddex qaabkaa laga wada hadlo marka waa wadahadal bilowgiis waxaanu maahane wax lagu heshiiyey oo halkaas ka dhacay oo lagu kala saxeeyay midna ma jirto dadku waxa ay dhegaysanayeen markii bayaanka la akhrinayay qodobada leesh laga soo saaray qodobka ugu muhiimsan oo ay dadku sida weyn ugu dhegtaagayeen waxa weeye habka waxqaybsiga labada aqal ee kan baarlamaanka iyo kan odayaasha oo laleeyahay hab deegaan iyo waxaa lagu heshiiyey hab qabiilba in lagu soo xulo arrintaa maxaa faahfaahin naga siin kartaa
waxa weeye arrintaas waxay ka mid tahay waxyaabahaas looga hadlayo kismayo looga hadlayo kismayo bisha tobankeeda waxaa hadda halkaas kasoo baxa laga ambaqaaday oo layihi waxaas looga hadlayo ee wax hadda soo baxay maaha qaabkaasa la isla gartay la isla gartay in laku hadlo ee taasna waa bisha tobankeeda bisha tobankeeda january wey taasay marka u baahan tahay in laga taxadaro oo aan wax saxiixa ama wax heshiiso arrimaha ku saabsan aan lagu kala saxiixan oo laga badbalo lagu adkaysto la yidhaahdo soomaaliya ma qaadi karto four point five suntaan dhexdeeda ma qaadi karto waxaan degmo iyo gobolena wax laguma soo dooran karo midda loo baahan yahay in laga taxadiro oo si fiican looga barabuuxsoo waa shirkaa january arrinta hadda soo baxdeen oo todbada qubadana wax heshiisa iyo wax meel la isku afkartay ma lahan waxaa loogu talagalay shirkii inaan loo arkin inuu burburay baa loogu inuusan burburin baa loogu talagalay marka ninkii hadda waxqabanayale waxbaa la khiyaameynaya iyo waxbaa la binijaabiyeenaya haddaba ha ka digtoonaadeen bisha tobankeeda weeye midda ugu wiilsana dib ugu heshiiye kaaha laga taxadaro puntlandna waxaan leeyahay arrintaas ha ka digtoonaadeen oo dad adag oo siyaasiyiin oo dan kasta leh iyo waxgarab waa inay ka qayb galaan arrintaa inay ka qayb galaan laakiin arrinta hadda shalay meesha ka dhacday waxaan shacabka puntland iyo qofka ka u xaqiijinaya wax lagu heshiiyey ama mxuuahaafkii gacan siinayo ama idagma gacan siinayo ama muxuu ahaa cid gaara gacan siinta midna kama soo kama soo bixin waa si aan wadahadalkii u burburin baa layihi intaas ha laga hadlo bisha tobankeeda january ha laga hadlo marka doodiisiigi wadahadalkiisa waa dhiman tahay dadku ha ogaadeen halkan waxa ka soo baxay wax inta horumar lagu gaaray lagu heshiiyey oo dhaqan garaya inuusan ahayn
shacabka reer puntland waxa ay sameeyeen dhowr magaalo oo ka mid a magaalooyinka puntland gaalkacyo garowe iyo boosaasaba banaanbaxyo iyo weliba kulamo ay ku taageerayaan mowqifka dowladda puntland ay ka istaagtay wadahadaladaas wararka naga soo gaaraya mudu soo xesheeya xataa beesha caalamka xubno ka mida iyo wafdiga dowladda puntland in ay xataa shirka aad iyo aad isugu maata isugu qoonsadeen oo hadalladu ka taagtaagmeen
marka hore waxaan baryanaya shacabka puntland meel ay joogaan kasta waxaan uan baryanaya go-aanka geesinimanaya ay ku dadaalayaan in la helo dowlad soomaaliyeed iyo minaha dowliga soomaaliya ka dhexeeya in la helo horta aada iyo aad baan ugu hambalyanaya middaas waxaan leeyahay taageerideen horta meesha ka wada midda labaadna arrintaanu waa arrin dhacday runtii oo dhacday oo in shirka lagu kala tago kaliftay maxaa yeelay waxaa jiray qodob labaad qodobka sideedaad oo nucleation shirayirha lagu daro oo ah haddii shirka kismaayo tobanka bisha lagu heshin waayo waa ha lagu daro in dib loogu soo cesho oo ay go-aan ka gaaraan internationalka iyo madaxweyne xasan sheekh inay go-aan ka gaaraan arrintaasuna waa arrin aan soomaaliya u qalmin shirkaas gaarkaa loo fadiyana waxaa ka kacayo goobtii ka kacayo oo runtii kadib iyo wuxuu madaxweyne cabdiila gaas uu ahaa shirkaasuna wuxuu ku sirtiyay xataa inaan qodobo meesha kasoo bixin marka waad dareemaysaa waftiga puntland oo halkan yimid waxaan soomaaliya u cuntamin ama shacabka puntland u cuntamin ama four point five magaciisa lagu soo qaado inayna raalli ka ahay marka shacabka waxaa lay horta madaxdeena ku kalsoonaado bal horta markay meel aadayaan la dardaarmo oo go-aan cadsiiyo waxaan shacabku raalli ka ahayn cidu ma soo qaadayso waxaan soomaaliya u cuntinan cidu ma soo qaadayso arrinkan four point five baa haray four point five waxay waa sun iyo masiiro soomaaliya baa dhex dhigay dee kii arrintaas raba oo maaragtay daba taagana waxaan u arkaa inuu yahay inaan soomaaliya qabin shacabka puntland muslimkii waa shacab u taagan markasta midnimadii soomaaliya iyo dowladnimada u taagan ayana waxaan leeyahay halkaas ka wada laakiin haloo ha loo diyaar garoobo january tobankeeda shirkaa kismaayo ka dhacaya in marnaba ayna ka soo bixin wax ku saabsan four point five ayna kusoo bixin ee ay kusoo baxdaa degmo in wax lagu qaybsado nidaam waafaqsan sharciga dastuurka iyo sidii looga bixi lahaa looga bixi lahaa arrimahan minority qawl isku haysto aan qiimaha lahayn oo soomaali isku haysto looga bixi lahaa oo loo heli lahaa dowlad rasmiya oo cadaabka ku istaagta sidii loo heli lahaa hogaan dalkan hogaamiye oo soomaaliya badbaadiyo isu keena sidii loo heli lahaa xildhibaano adag oo tayo leh oo ka naxa shacabka soomaaliyeed ama madaxweyneha ahaado ama xildhibaan ha ahaado oo ka hormariya dantooda khaaskaa danta guud ka hormariya waa in la helaa warar waxaa meela saddex mayl laba sana ha loogu daro baarlamaankan iyo xukuumaddan soomaaliya hal maalin oo kamid a saacad ka mid a ninkaan madaxweynaha dalka hadii loogu daro soomaaliya wixii dambe yaa laga sugin anugu midda odhanaya waa middaas waa in la hela laba kun iyo lix iyo tobanka baarlamaan diyaarsan oo shacabku soo xushay oo kartidooda ay kusoo xusheen deegaankooda ay kusoo xusheen si ay u doortaan hogaan caadila oo soomaaliya ka badbaadiya aafooyinka faraha badan oo hareeriyay ka badbaadiya waayahay xildhibaan ugu dambayntii gudoomiyaha baarlamaanku shalay markii bayaankan lagu dhawaaqayay meesha oo ku hadlayo wuxuu yidhi go-aamada waan soo dhaweynana laakiin baarlamaanka iyo shuruucda dalka in la gees maro marna ma aqbalayno shalaytana baarlamaanka xubno ka mid a oo lixdameeye ka badan iyo guddoonka weheliye iyo waxaa naloo sheegay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid inay kulmeen adoo soo koobaya marka maxaad u malaynaysaa hadalka gudoomiyaha baarlamaanka oo laga dhadmasan karaya inuu ula jeedo
horta sideeda waxa weye dalku dastuur buu leeyahay sharcina waa leeyahay sharciga dastuurkaas hadda yaalla wax kasta aada qabyana ha ahaado weli meelgaarka laftiisu ah in lagu xadgudbo maaha waa in asaga lagu dhaqmaa wixii la keenayo ama lagu heshiiya waa inay dastuuriya yihiin wax kasta oo lagu heshiiyo oo maanta ururada bulshada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda ku heshiiyaan waa in baarlamaanka la keenaa baarlamaanka markaa go-aan la gaarayo go-aanka u dambeeyana baarlamaanka iskale marka hadalka gudoomiyuhu halkaas ujeeda